إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين adaakani baawi mubaadarati degdegii loo degdegayay baabkii weeyey bilqaswi duulimaadka waa dee camal khayr oo aada iyo aada u weyn markaa degdegii loo degdegayay marka fursadiisu ay timaado taas buu baabkeedii yahay iyo wa taqdiimi ahami alamrayni laba amar kooda kolba mudan ee isagu ah ka kale ka ahamsan ama ahamiyo badan horraysiinta la horraysiinayo almutacaaridayn iyagu iscaaridayeen mar lala iman karahayn la wada kulmin karahayn in ko kooda ahamiyadiisu ay weyn tahay ee ka kale ka mudan la horraysiiyo taas buu baabkeedi yahay وxadaثnي cabd الlaahi بn mحamed بn asmاء الضbاciy qaala xadaثna juwayriyaة بn asmاء عن نافع عن عبد الله قال أنه قال عبد الله waa عبد الله بن عمر kolley labada nin horena horeynu de naafic iyo cabdullaahi iskaba daaye labada kalena marar kala duwan baan soo maray iyagoo xataa wax kala warinaya waana laba nin oo isu adeero san hore usoo maray oo moxamed ibnu asma iyo juwayriyat ibnu asma walaalo weeye marka adeer buu u yahay qaala wuxuu uhi naadaa waxaa dhawaaqay fiinaa dhexdayada waxaa ka dhawaaqay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yowman sarafa markii uu ka soo gadoomay min can ilaxzaabi axsaab uu ka soo gadoomay marka soo fadhiisu buu bilaabay hadda markai hore caadi baana ujeedadu gaswadii axsaab markii ilaahay jabiyey qoladii ee uu soo hoyday gurigiisii uu ku soo noqday ayaa amar baa u yimi oo markaasuu dhawaaqay kolley amarkaasna waxaa jibriil baa u yimi oo yidhi miyaad dhigtay hubkii annagu maadnaan dhigin waxaan u ishaaray xaggaa reer bani qurayda in loo baxo markaas buu dhawaaqay rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo wuxuu yidhi anlaa yusaliyana yaanu tukanin axadun axad adduhra salaada duhur ilaa fii bani quraydata reer bani quraydo dhexdeeda un mooye oo rasuulka ilaahay baa tan buu yidhi axadna yaanu tukan waqti salaadii duhur baa joogtay salaada duhur diyaarkii ama halkay degiye reer bani quraydo isagoo gaadho mooyaanu halkaa ku tukado mooye fatakawafa way cabsadeen naasun dad macnaa dadka way baxeen waa la dareeray amarkii rasuulka ilaahay waa la qaatay rasuulkuna uu soo baxayeyba fatakawafa way cabsadeen oo naasun dad fawta waqti waqtigii inuu ka tago macnaa waqtigii duhur inuu dhaafo ayay ka baqdeen fasallow way tukadeen duuna bani quraydatoo dee intii ay sii socdeen inay weli diyaartii reer bani qurayda halkay deegayeen gaadhin baa waqtigii duhur noqday inuu ku dhowaadaba inuu baxo markay taa ka baqdeenba ayay tukadeen iyagoo reer bani qurayda gaadhin salaadii duhur wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay yidhaaheen laa nusalli ma tukanayno ilaa xaysu meeluun mooyee amaranaa uuna amray rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam annagoo reer bani quraydo gaadho mooye salaada haba baxdo amarkan kale bay raajax yeeleen markaas baa deeto iyagu laftiga daahirkiisii unbay qabsadeen inaan halkaa gaadhno mooye ma tukanayno si baa loo qeybsamay wax tukadiyo waxaa tukanba dadkii way yeesheen wain faatana alwaqtu waqtigu haba naga tago oo waqtigii salaadu hana dhaafe qaala wuxuu ihi cabdullaahi bni cumar famacana famacanaanano waaxida mid min alfariiqeyni labadii kooxood ka mida markii loo sheegay kuwii iyagu macnii iyo ujeeddadii uun raacay ee salaada waqtigeedii tukaday iyo kuwii lafdiga daahirkiisa raacay midna muu canaanan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal baabku kolley waa dariiqanun ama xadiidkan xadiidku kolley marka dee meesha ugu horeysa ee laga yaabaa dadka badankoodii nadarkooda soo jiidatay waa cibaaradan ah anlaa yusaliyana axadun idohra waayo kutubtii mukhtasaraadkeen haynay sa dee ibnu abi jamra iyo kayrkiiba laftigay soo naqlinayeen laftigii bukhaari buu ahaa marka laa yusaliyana axadun ilcasra laftigaas baa dee maqalkeenna kuba badnaa kan waxaa la arkaa ruuxu halkan mooye horeba inaanu u maqlin oo tan baa dee ta keenaysa istiqraab keenaysa bal waxaan leenahay xadiidkan bukhaari iyo muslimba way wada wariyeen weliba arrinta la yaab kale sanad keliyay leeyihiin sanadkaa imika aynu halkan ku hayno cabdillaahi bni moxamed can juwayriya can naafic can cabdillaahi ayuunbaa sanadka bukhaarinayay macnaa xadiidka sanadkiisa min awalihi ilaa akhirihi waa mid keliya wuxuu dhexeeyaa ma jiraan labadan laftiha marka la eego nusqooyinka bukhaari nusakdiisa oo dhan waxaa dhacay laa yusaliyana axadun ilcasra taas baa dhacday nusqooyinka muslim dhammaanteedna iyaguna kumay kala baydhine waxaa dhacay laftigan aan hayno laa yusaliyana axadun idohra taas baa nusqooyinka muslim oo dhan dhacday nusqooyinka bukhaarina dhammaan alcasra baa dhacay xadiidkana sheekh keliyay ka wada maqleen sanad keliyana uu leeyahay wax markaa ay xagga sanadka ku kala duwan yihin taasi iyada ma jirto ee dariiq kalena meeshii ma jiro ay xadiidkii kusoo kala naqliyeenoo kana dariiquu kusoo naqliyey kana dariiquu kusoo naqliyey sidaan dee umuuraaba arki jirnay marka kolley culimadu waxa weeyaan bal nawowi halkan wuu jamcinayaaye intaynaan jamciga gaadhin xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala fatxulbaari isagoo xadiidku meelo ka horeeyana bukhaari dee sidii caadadiisaid ku soo arooriya markuu soo gaadhay makaazi iyo reer bani qurayda halkaas buu xadiidka aada u sharxay sharxiisna badankiisu wuxuu ahaa un waa labadan lafti ee meesha dhacay marka wuxuu dhaha xaafid ibnu xajar waxaa muslim san uu ku wariyey dee bal matalan ku wariyey ciddii kale iyaguna xadiidka warisay si uu sheegayo xaafid ibnu xajar oo dariiqan uu muslim ku wariyey ama san uu ku wariyey abu yacla iyo qolooyin kalena duhur unbay ku wariyeen waxay ka warinayeenna cabdullaahi ibnu moxamed ibnu asma oo bukhaarina ka wariyey sheekha juwayriye marka la eeganaya isagana dadkii ka wariyey duhri baa ku sugnaa allahuma riwaayu soo naqliyaa abu nacaym mustakhrifkiisa dhacay oo bal matalan isaga laftigaysaa uu kuba wariyey lafdigan imika bukhaari oo kalena abu xafs isulami la yidhaaho isaga abu juwayriye kaba wariyey marka waxa ay tahay marka duruqda xadiidka la tatabucayo riwaayaadkiisa iyo qolooyinkii ama cabdullaahi ibnu moxamed ka wariyey ama juwayriye ka wariyey ee bukhaari bal markan iska daynaya riwaayadaa kooban ee mustakhrajka abu nucaym dhacday duhur baa lagu wariyey oo taas weeye markaa bukhaari baa laakiin san isagu casar kuba wariyey oo iyada taas haddaan eegno qolooyinkan makaazida iyo cilmigan dee siirada culamaa u siir haddaan eegnana iyagu iskuma khilaafsano inay casar hayd oo iyaga ahl almakaazi ama asxaaba siyar siday kuba wariyeen casar bay ahayd taas bay ku wariyeen oo bal iyaga kole xaggaa way isku waafaqsan yihin marka halkan waxaa igu sugan laba siyood ama saddex ixtimaal oo imaam nawowi uu ku jamcinayo mid weeyaane in xadiidku wuxuu ku xambaaran yahay duhur waqti mar uu galay bay arrintani dhacday dadka qaar duhur bay tukadeen qaarna may tukan marka kuwii duhurka madiine ku tukadayna waxaa la yidhi dee casar meel aan bareer bani quraydo ahayn ha ku tukanina kuwii weli aan markaa duhur tukanna waxay noqotay duhurka dhaksada oo reer bani qureydo un duhurkii ku tukada bal taasi waa ixtimaal ixtimaal labaadna wuu sheegay oo dadku inay isdaba socdeen macnaa ujeeddadu dee dadki way badnaayeen bil inka badanna xisaar baa lagu hayay lama soo hoyanayne gaadh baa la ahaayo dee kolkolna muwanaash munawashaad baa dhacayo khandaqii baa la joogay waktigaasun baaba la soo hoydoo guryihii lagu soo kala hoydoo la kala durugsanaa markaa markii amarkan yimi dadku mar may wada bixino waa la iska daba tegayey markaa jamciga labaad baa muxuu yahay kuwii markii hore tukadayna ugmaya tegayna iyaga waxaa lagu yidhi duhurka reer bani quraydo u mooye meel kale ha ku tukanina ku iyaga ka dambeeyey ee waktigaa dabadeed dee markaa intay meelihii iyo guryahoodii kaba yimaadeen tegayeyna casarka meel aan ahay casarka meel aan reer bani quraydo ha ku tukanay bal waa laba jamaac saasaa inoo sugan xaafid ibnu xajar labada jamciba uu soo naqliyaa oo wuxuu leeyahy waa jamacaan baasi ku sugnayne laakiin waxaa taa dheeraynaya xadiisku dariiq keliyuu leeyahy dariiq labaad ma laha waa makrajkan keliya cinda shaykhayn isnaadkuna min bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa waa isku mid ee markaa in ay xadiidkii lagu wariyo labada wejba oo ruwaadani mid kastaba uu warinayo sa iyo saas maba jirto lama helinba taas ama lafdigan bukhaari mooye lafdigaas baa leelo isagu tu isagu raajax yeelaa waxa weeye xadiidkan marka ay noqoto riwaayadan muslim iyobuu isagu raajax yeelaa isagoo bukhaari sharxaya wuxuu ku raajax yeelaa dadka badankoodii waa siday ku wariyeen ee bukhaari baa taa ku wariyay walow shaq keliya dadka ay ka wada warinayaan marka wuxuu leeyahay waxa muuqata un waa ikhtilaaf xaggii ruwaadda kaba yimi oo markii uu cabdullaahi ibnu moxamed ibnu asmaa bukhaari uu xadiidka ka maqlayeyna lafdigan buu ahaa laakiin dadkii kale markay ka wariyeen markaa waa ikhtilaaf shaksi kaba dhacay dadkii kale siday uga wariyeenna tan kaley ahaydba marka wuxuu jaanib kale u raajax yeelaa xagga badnida iyo yad kale iyaday suurtagaltay bukhaari siday caad dee isaga lagu yaqaano kolkole xadiidka inuu macno ku wariyo xifdigiisana kaba qoro oonusan muslim alfaada u ilaaliyo anuuba ilaalin oo muslimna alfaada aada u ilaaliyaa taas bukhaari laakiin kolkol macnuu ku wariyaa bal taasi laba raajax yeelo ee taasi bal adigu kalaamku waa xadiidkeenane laakiin waxaa jirta dariiq kale oo caaisha ahla siyar ay soo naqliyeen iyo riwaayo kaleoo kacab bnu maalik iyagana ay soo naqliyeen labadaa riwaayo iyada casar baa kuba sugnaa labadaa riwaayo kale casar baa kuba sugnaa waana waxyaalo jaanibkan casarka yar xoogeyn kara jamcigani wuxuu aada ugu fiican yahay un markaan eegno riwaayada kacab iyo caaisha iyo riwaayadan ibnu cumar ayaa la odhanayaa dee waa laba waqti oo dadkaa isdaba socdo qolana duhur baa lagu yidhi qolana casar baa lagu yidhi oo laba xadiis bay kala yihiin laakiin xadiidka keliya naftiisa in dee makraj keliya kule hadduu leeyahay la yidhaha laba goor buu soo arooray isagoon labadii goor lahayn taasi way yar fogtahay waxaa laakiin ay tahay un riwaayada caaisha iyo taa ibnu cumay kacab iyo iyo tan baa jamcintaa la jamciye la yidhaha kolna qolana duhurkii baa lagu yidhi qolana casar baa lagu yidhi ayay ku mudan tahay un taan wey bal muhimku taasi waa xagga lafdiga arrintan kalena saxaabadii waxaa kaba dhacay dee inay xaggii bal maalan fahamkii xadiidka isku khilaafeen qole iyagu waxay u fahamtay xadiidkii in ujeeddadu ay tahay in loo degdego tegiddan loo degdego inaan wax kale laguba shuqloomin ee laakiin aan ujeeddadu ahayn salaada waqtigeedii in laga dambaysiiyo taas inaanay ujeeddadu ahayn in la degdego wax kalena aan laguba shuqloomin markaasaa iyagoo macnihii eegay een lafdiga eegin ayaa markayna iyagu waxay leeyiin taa maqsuudkii kamay dhigin waxay maqsuudka ka dhigeen inuu xagga degdega iyo inaan wax kale lagagaba shuqloomine markii waktigii ay ka baqdeen inuu dhaafo way tukadeen waa macnahay eegeen kuwo kalena daahirka lafdigay eegeenoo dee iyo xaqiiqadiisii undayo markaa waa kuwan dib dhigay arrinka iskhilaafkooduna waxa weeyaan waa adilo iyaga agtooda istacaaruday oo waxay isku tacaaruday adilada istacaaruday agtooda dee waa salaadu wakti bay lahayd xadaysan oo bilow iyo dhammaad le lana faray inaanay ka dambaysiin loona diiday taas taasay hayeen xadiidkana waa yimi markaa labadii daliil markaa ay agtoodii istacaarudeen ayay barhkood macnii eegeen oo ka macno ku xambaareen in maqsuudku uu ahaa un in la degdego waxba aan lagaba shuqloomin aanay ahayn salaada waqtigeeda in laga saaro kuwana lafdiguun bay eegeen iyagoo daahirkii lafdiga uun taasba weye rasuulka ilaahiyna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii uu labadiiba dee ka warhelee loo sheegay qolana macnaana waayo nin kastaaba waa ijtihaaday ruuxuna hadduu ijtihaado intii karaankiisa iyo wascigiisii laba yimaado xataa hadduu sii sawaabkahayd aanu waafaqin canaan ma lehe waa tii aynu soo aragnay inuu ajri yeelanayaba kii isagu dee sii maqsuudka ama dee xukumkii nafsul amarka su ahaa kii waafaqayna laba ajri yeelanayo canaanimaba jirtee bal ajri buu ijtihaadkiisii kuba yeelanaya horaan taa usoo ogaanay oo bal markaa waxaan dee canaan ahayn ruux mujtahida lama canaananayo bal isagii waxaabu leeyahay kol hadduu ijtihaadna ehel u ahaa ijtihaadayna ajri baa u yeelanayaa ijtihaadkiisa uu ku yeelanaya khada-iisna waa khada lagaba dhaafay ee arrinta iyaga xaggooda wax ku keentayna waa labadaa arrimood ee aan sheegnay oo xagga adiladaa istacaaruday badhna ay daahirkiiyo amarkan dambe uun eegeen kuwana ay labadii isla doonteen oy markaa maqsuudkii ay leeyihin mu ahayn in salaada waktigeeda laga dambaysiiya ujeeddadu waxay hala degdego tiina way degdegeene dee waktigii baan kuba simin inay markaa gaadhaan oy halkii gaadhaan baanu ku simin waayo masaafay u baahnaayeen inay socdaan bal markaa tan weeye in kollay khilaafkooduna waa taas sababtiisu canaan la-aantuna waa dad mujtahidiin ahaayo kii dee musiibka ah iyo kii kaleba kala yidhaah kana imika halkan ku mudnaayo kii kale waxba taa ma baahninoo de kii markaa ajri ama laba ajri ma waayaan taas bay iyaga iskhilaafkoodu ahaydba labakaa maqsuudkiisi xagga almudaadara bilgazwina iyo xadiiska waa inoogu cadyahay baabu radi اlmuhaajiriina ilى اlanصaari manaaixahum min ashajari wasamari xiina istaqnaw canha bilfutuux adakani baabu radi lmuhaajiriina dadkii muhaajiriinta cerintoodii ay ceriyeen ila alansaari ansaar ay u ceriyeen manaaixahum wixii ay siiyeen ee min ashajari dhir iyo wasamari midho ahaa geedka naftiisa may siina midhaha ay siiyeene xiina istaqnow markay kaaftoomeen canhaa manaaixda ay kagaba kaaftoomeen bilfutuuxi dee futuuxaadkii furmee iyaguba ay xoolo yeesheen ee dhul ay yeesheen taas buu baabkeedu yahay almanaa manaaix jamcu maniixatin weeye madnixadna asalka hore waa neefka la ismaal siiyo ee ruuxu dee cid kale oon dee wuxuu irmaaneen neefkii uu siiyey intaa uu irmaanyay si uu caanihiisa ugu intifaaco raqabadii ma siin hadhowna ruuxii lahaabaa iska leho uu soo noqonaya taas baa asalku ah laakiin maxaa lagu idlaaqay wax kastoo laysa siiyey iyadoon taa la eegin minxa dhammaanteed ama wax kastoo laysa siiyana waaba lagu idlaaqay imika halkana markaasay inoo soo socota waa dadkii beeraha lahaa ee reer madiina ayaa dadkii walaalahooda ahye dee iyagoon waxba haysan yimi ayaa way soo dhaweeyeen oo markaa dhirtoodii wax kamida ayay siiyeen si ay midhaha uga gurtaan raqabadii laakiin may siin taas buu baabkeedu yahay markii dambena waxaa dhacay dee ay ka maarmeen inay u celiyeen oo sanada haba haysteene dadkii lahaa ay u celiyeen waxoodii marka iyaguna khaybar iyo inta la furtay reer bani nadirna ay wax ku yeesheen dhulkoodii ay halkaa iyagu ay xereen ay kaba maarmeen waxadaثanii abuلطaahiri وxarmalatu qaala akbarana بn wahbi qaala akbaranii yunus can ibni شihaabi can anas bni maliki qaala anahu qaal lama qadima اlmuhaajiruuna muhaajiriintii markay yimaadeen min makata maka ay ka yimaadeen ee almadinata madiine ay yimaadeen qadimuu way yimaadeen walaysa biaydihim shay walxaal laysa biaydihim gacmahooda aanu ku sugnaanin shay iyadoo wax gacmahooda ku jiraa aanu jirin de waayo waa dad soo baxay soo hijrooday xoolahooda may soo qaadan karaynoo qarsoodibaabay u soo baxayeen dhuumashay ku soo baxeen marka waxay soo qaadeen inay jireen dhulkoodna way ka yimaadeen xoolahoodna way ka yimaadeen iyagoon waxba wadan ayay yimaadeen wa kaana alansaaru ansaari waxay ahaayeen ahlalrdi dadka dhulkale iyo walcaqaari caqaarku waa meesha maguurtada un weeye imika halkan waa dhirtii timirtahayd ay lahaayeen masaakiintii lahaayeen ee wixii asal saabita leba caqaar baa la yidhaahaa faqaasamahum way la qaybsadeenoo alansaaru ansaari damiirkan humnua waa muhaajiriintii ansaari way la qaybsadeen wixii ay iyagu hayeen calaa an acdahum waa calaa shardi an acdawhum inay siiyeen ansaafa simaari amwaalihim xoolahooda midhihiisii ama dhirtooda midhihii kaba baxayay badhkeed ay siiyeen ansaaf waa nasfi imaka jamicii weeye oo amwaashana halkan waxaan ku fasiraynaa ashjaartii baan ku fasiraynaa maha xoolo kale dee lafdigu ina amwaal uu ka acamsan yahay ashjaar iyo dhir waa ka acamsan yahay simaarta loo idaafeeyeyna markaas waxay tahay waa dhirtii waxaan ay dee simaarta lahayd eeamwaashi waxaan ku fasiraynaa ashjaartoodii waana sida saaxib alkawkab ilwahaaj halkan dabdigiisa uu yahay oo nisfa simaari ashjaarihim bay cibaaradiisu ahayd walaysa ma calaa an acdahum inay siiyeen bay iyagii kula qaybsadeen waxoodii ansaafa timaari amwaalim siintuna waa siin imaka ay dee minxa ahaantaas midhaha ay siiyeen maaha dhirtii inay siiyeen ansaafa timaari amwaalihim kula caamin sanad kastaba wixii midhee soo go-a inay qeyb siinayeen dadkii muhaajiriinta ahaa wayakfunahum waanay ka kaafeeyeen oo muhaajiriintu alcamala shaqada iyo walma-uunata hawsha waa taklifadiiyo culayska ayay ka kaafinayeen oo waa maxalkan waa nooc sii musaaqaad waa nooc hawshii iyaguna ay qeyb la wadaagsanayaan oo dee kol haddii bidhirtii la siiyey si ay midhaheedii ay u gurtaan oy ugu intifaacaan iyaguna intay dadka kale ka shaqeeyaan oy hawshiina ku dhacdo ay iyaguna markaa haddana wixii qaataan ay la wadaagsadaan taas uma yeelinba dee waxa weeyaan karamkoodii iyo sharaftoodii baan taas uba dee u saamixinba ama aanay taas keenin ee waxay noqdeen inay hawshii la wadaagsanayaan oo nimankii ansaareed ee san usoo dhaweeyee deeqdaa badanna ugu deeqay inay hawshii la wadaagsadaan oo dhirta hawsheedii hadday waraabintii tahay iyo wixii kale ay dhirtu u baahnayd inay kaba kaafiyaan oo iyaga iyagu shaqadii laba imanayo markaa yakfuunahum maxaan leenahay ay yakfi lmuhaajiruuna alansaara alcamala fii araadihim wa nakhalaatihim wey muhaajiriintii waxay ka kaafinayeen ansaar shaqadii dhulkooda laga shaqaynayo maaha inay ansaare iska fadhiisatay oo ay dee si khadamadoodii ugu shaqaynayeena waa intoodii dee dhirta ahayd ay iyaguba ku intifaacayeen bay hawsheedii ama dee waxaan ay dhirtay wada yeesheen manfacadeedii wada yeesheen bay hawshii la wadaagsanayeen oo jaanibkaas bay ka kaafinayeen kolleyna waa nooc musaaqaad buu san uu leeyahay waxaa saxiixa bukhaari dhacday inay oo dee xadiis anas ahaa inay ansaari u bandhigeen rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inay xoolahan uu qaybiyo beerahan ay leeyihin iyagiyo walaalahoodii muhaajiriinta uu qaybiyo waa qeyb dee markaa ay raqabadiiba milkiyaan rasuulkii ilaahay taa uu diiday oo inay waxoodii gacmahooda ka baxaan oo dee taas uu diiday markaasay dhah haddaba taasi haddaanay dhacahaynba shaqadii hanala wadaagsadeen ujeedadu shaqadii ha kaba shaqeeyeen midhihiina hanala yeesheen waana saa xadiidkan imakaa macnuhu inoo tilmaamayo oo dadkii muhaajiriinta ahaa ayaa waxa weeyaan iskamay fadhiyinun iyagoo sugayo un marka midhuhu soo go-aan inay qeybtoodii qaataane shaqadii bay qabanayeen oo way la shaqaynayeen oo ama hawlay kaba furanayeen iyagiiba idna waa tan baahidii iyo dhibtoodii la daboolay ee lagaba furtay waxyaalahaasi haddaba wayakfuunahum ay muhaajiriintu way kaafinayeen oo alcamala walma-uunata taas bay ahayd waa markii hore intii sanadii hore sii la ahaa wa kaanat umu anasin bal waxaana uu halkan sheekhu raximah llahu tacaala isagoo dee umuurtaa waaba sharaxnee soo naqlinaya ayaa wuxuu leeyahay ansaar markaa ay dee siiyeen dadkii ansaar markaa muhaajiriintii dee manaaixtan aan soo maray kuwa iyagu sideeda u qaatay oo minxa maxdiya u qaatayna way jireen kuwa iyagu se imika xadiidka inta dambe inooguba sugan dee iyagu wixii aqbalay laakiin ka shaqaynayay oo dhirtii iyo dhulkii kaba shaqaynayay oo midhihii markaa la wadaagsanayana way jireenoo laftoodii markaa aanay raalli kaba noqon inay maniixo maxdiya iyo siin cab unoo khaalis oon waxba kale aan lahayn wax muqaabilana aanay iyagu laba imanayn taa naftoodii baan iyagii raalli kuma noqon bal taas ba laakiin markii dambe wixii waa la wada celiyo waa tan noo soo socota wa kaanat umu anasin anas ibni maalikin anas ibni maalik hooyadii waxay ahayd wahiya tudcaa uma sulaymin umu sulaym baana lagu magacaabaa wa kaanat uma cabdillaahi bni abi dalxata cabdillaahi bni abi dalxana hooyadii bay ahayd kaana akhan lianasin liummihi waa hadal yar dheeraaday bukhaari oo kale wa kaana daad dhexe wawilamay soconee kaanat uma cabdillaahi bni abi dalxata bay ahayd ood moodo xagga laqbada inay aada uga dhowdahay oo wa kaanat umu anasin markaas dee kaana dana tii horeo lasoo celiyay noqon uma cabdillaahina khabarkii dee markaa aynu sugaynay uune kaanadii hore ay lahayd bay noqonaysaa tanna waa takraar iyo taakiid tii hore la taakiidiye markaan wowda goyno oo cibaarada noqonaysa wa kaanat umu anas bni maalikin isagaana hadda ka waramaya wahiya tudcaa uma sulaym intan waa ictiraadun umu sulaym baana magaceedu ahaa ma loogu dhawaaqayo waa kunyadeedii magaceeda rumaysa iyo rumaysa ayaa magacyo dhowray soo naqliyeen wa kaanat halkaasoo kale aan leenahay waynu qari may jireen kaanat bna cabdillaahi bna abi dalxata anas hooyadiina way ahayd cabdillaahi bna abi dalxa hooyadiina way ahayd oo waxay ahayd cabdillahi bna abi dalxa hooyadii kaana waxaanu ahaa akhan walaal lianasin anas u sugnaaday liumi hooyadii cabdillahi bna abi dalxa oo dee umu sulaym aabihii anas malik ibnu nadri baa qabi jiray oo markaa waxaan isagu ma islaamin islaamnimadii adigu taas oo dee waan u dhintayba inoo suurtagal waqtiyadii islaamku dee dhawaa ama dee islaamka kolley madiine soo gaadhay waa ayaa dhimashadiisu ahayd be bal markaa waxaa guursaday umu abu dalxa guursaday abu dalxa markii hore inan bay u dhashay yari ku dhintay waana inankii dee sabirkeedii badnaaye isagoo ilmihii nafta ay kaba baxday aanay abu dalxa uba sheegin ay tiri cashadii siisay waa soomanaayo markuu casheeyeyna iyadoo dee isdiyaarisay uu iyadii laba kulmay markuu iyadii la kulmay dabadeed ay tihi ilmihiina waa meyd markii hore weydiiyena imanka waa iska deganya bay ku tihi ay tihi ilma aasa ila rasuulka ilaahayna ugu duceeyey habeenkoodaas in ilaahay uba barakeeyo habeenkiiba u u galay cabdullaahi bna abi dalxaan dee waana rasuulka ilaahay baa loo keenay isagoo yar oo de waxaweyn xadiidkiisuna dee saxiixutaas inoogu sugaya anas iyo markaasuu rasuulka ilaahay intuu intii mira u calaaliyo halkaa dhan xalaga uguba dhajiyay taxniigii uguba sameeyey magacana kuba magacaabay dad fiican oo kala duwan oo taabiciintii ahaanoo culimo wada noqdayna waa dhalayba cabdullahi bn abi dalxa haddaba anas ibni malik xagga hooyay ka walaalahay wa kaanat waxaanay ahayd acdad mid siisay umu anasin kolley daahirka dee iltifaat waa ku sugan yahay isaga hooyadii weeye uu kaba waramaya daahirku wuxuu ahaan lahaa hooyada iyoynu kaba cabireen wa kaanat acdad umu anasin umu anas waxay ahayd mid siisay rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay cidaaqan waa dhir timiroo laha iyada u sugnaaday ayay siisay oo dee siintuna waa midhahiisay siisay midhahii dee dhirtaasay siisee may siin geedka laftiisii iyo asalkiisa may siin cidaaqna waa jamcu cadqin oo caynta la fadxiyo sida kalbi ma kilaab loogu jamciyo ayaa cadqin cidaaq loogu jamciya marka cadqi iyo cidqi labaduba luqada way jiraan oo timirtuun ah haddii cadqi la yidhaha waa geedka naftiisa waa geedka dhan baa cadqi lagu magacaabaya kaas baana imanka halkan uu yahay cidaaq baa lagu jamciyaa laakiin haddii cidqun la yidhaaho waa laantan timirtu ay kaba baxayso taas baa cidqi lagu magacaabaa caynta marka la kasriyo intan ee rucubti ay timirtii ay ku taalo ee midhaha laanteeda dee ay timirtu ay kaba baxayso taas baa lagu magacaabaa cidqi iyadna axaadiista way kusoo noqnoqotaa laftigaa cidqi waa soo noqdaa laakiin kan imankaan hayna waa jamcu cadqin cadqina waa geedkii oo dhan haddaba dhir iyadu ay lahayd ayay rasuulka ilaahay siisay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh minxa ahaan iyo taas fa acdahaa waa siiyey rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahayna uma aymana umu ayman buu siiyey mawlaatahu dee ahayd mawlaadiisii uu isagu xoreeyey uma usaamata bni zaydin waan ka bedelaynaaba waa albedel labaad weliba usaamata bnu zayd hooyadii ahayd buu siiyey oo macnaa geedkii buu siiyey ma aha iyadu waxay siisay inuu rasuulka ilaahay ku intifaaco arrintuna may ahayd in geedkaa adugu wax ka cune midhaha sideedii ugu hibaysay waayo haddii arrintu ay tahay geedkaa adugu wax ka cun ruuxu dee waa ibaaxa uuno cid kale inuu sii siisiiyo ma laha kolba wixii isagu ka qaata mooye laakiin midhaha ka baxayay rasuulka ilaahay siisay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markay taa siisay buu isaguna wuxuu sii siiyey midhihii dhirtaa kaba baxayay umu ayman oo barakal xabashiya oo dee isaga mawlaadiisii ahayd usaamatu bnu zaydna dhashay dikrigeed iyo bal wax iyada ku tacalluqsana insha allahu tacaala duruqda dambe xadiidka inoogu soo socday ibnu shaab baa ka warami doone ayuu siiyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal dee soo noqodkii iyo markii lasoo celiyo way inoo dambaysaa waa tan xadiidku inoo socda qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yihi xadiidka marka horeba sanadku inoogu sugnaa mana ahayntani mucallaq ma aha ee sanadkii horeu mawsuul ku yahay abudaahir waxarmala ibnu wahb ibn yunus can ibni shaab saas baa adigu waa sanadkii horeu mawsuul ku yahaye fa akhbaranii anas bnu malikin wuxuu igu waramay ana rasuula llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay lama faraqa markii uu ka faaruqay min qitaali ahli khaybara reer khaybar la dagaalankoodii oo dagaalkii khaybar sanadii toddobaad madaxeedii uu dhacay ee uu dhameeyey halkaa ka faaruqay ee dhul badanna dee muslimiintu walow iyaga gacmahoodii lagu daayey ay heleen wixii dagaalkaa tegayna dhul bay heleen be wansarafa wuu soo gadoomuu soo laabmay ila lmadiinati madiina ayay radda celiyeen almuhaajiruuna muhaajiriintii ila alansaari ansaar waxay u soo celiyeen manaaixahum waa wixii ay siiyeen allatii manaaixdaasoo kaanuu ay ahaayeen ansaari manaxuhum muhaajiriinta kuwa siiyey oo min simaarihim midhahoodii iyo bacnaa wixii dee ay manxo ahaan iyo midho ahaan u siiyeen needhirta raqabadeeda may milkisiin e iyagii markay yeesheen iyaguba timir iyo wax kaloo ay dee iyagii kaga maarmaan ay yeesheen nin kastaaba qeyb uu ka helay khaybar uu kaba helay iyadoo weliba nadiir iyo quraydana ay horeyso halkaasna wax lagaba helo dadkii muhaajiriinta idufay iyo reer bani nadiir intooda badan ku khaas yeelay ansaar wax yar ubaabay halkaa ka qeyb qaateen sababta iyagu dee dadkanaa baahnaa haddaba markaasay dee ta nin kastaaba wixii uu haystay ee dhir ahaa uu midhahooda ku intifaaci jiray buu ciddii siisay uu celiyey oo saasay yeeleen markaa markay taa yeeleen ayaa faqaala anas baa wuxuu yihi faradda rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayna uu celiyey ilaa ummii hooyaday umu sulaym cidaaqahaa dhirteedii timirta ahayd ay rasuulkii ilaahay siisay ayuu dib ugu soo celiyey wa acdaa waan u siiyeynay isagu rasuulka ilaah iyada kumuu intifaacina umu-ayma baa haysataye haddaba wa acdaa uu siiyey rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay umma aymana umu aymana makaanahuna ay bedelahuna dheh iyaga dhirtaa bedelkeedu wuxuu siiyey min xaa-idihi bustaankiisii ama de isagaa xaggiisa ka siiyey intii in ka badanba si ay noo dambaysa intii in ka badanba waa siiyey weli dariiqu waa inoo socdaa laakiin halkan min xaa-idihi inoo dhacday bukhaari oo kale waxaa ku sugnayd min khaalisi lafdigaas xaa-idii bedelkeeda riwaaye bukhaari waxay ahayd min khaalisihi macnuhuna uu yahay oo ee min khaalisi maalihi isaga maalkiisii khaaska ahaa ayuu iyada umu ayman intii iyo in aada ugaba badan ayuu siiyey oo uu kaba siiyey dee wixiina way u laabmeen dhirtii waxay u laabmeen umu sulaym ama anas qoyskoodii bay u laabmeen bal weli xadiidka duruqdii waxay inoo socota qaybo duruq kalena way inoo dambaysaa qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yihi wa kaana min sha'ni ummi aymana bal markii hore waxaan idhi ibnu shihaab dee waaba kaasoo mawsuul sanadkii horeu mawsuul kuba ahaa anas ibnu malikna waa kanoo xadiidka uu kaba warinayay inoo sheegay halkan muu odhan fa akhbaranii anasun muu odhan sanadka intiisa hore mawsuul buu noqonayaaye laakiin halkan isagaa ka warramaya umu-ayman iyo xaalkeedii anasna kama soo naqanayo xadiidka iyadoo bukhaari muslim la wadaagsaday ilaa intaa hore xadiidkiisa ku joogaaye imaka intan inoo bilaabmaysa bukhaari muslim lama laha oo lama wadaagsan ee daahirkuna waa inaanu anas imaka halkan kuba jirin ibnu shihaabun kaba warramayo umu ayman iyo xaalkeeda wuxuu yidhi wa kaana min sha'ni ummi aymana umu ayman xaalkeeda iyo sha'nigeeda waxaa kaba mid ahaa ummi usaamata bni zaydin ah iyadu usaamata bnu zayd hooyadii annahaa iyadu kaanat waxay ahayd wasiifatan addoon licabdillaahi bni cabdilmudalibi bay addoon u ahayd wasiifa macnaa waa amah ayuun baan kuba fasiraynaa in mudakarkana wasiif bay idhaahaan oo waa algulaam qabla albuluuqiiyabay dee khaadimkana kolkol waa lagu idlaaqaa dee iyagaana khadamada u badnaa haddaba addoon bay u ahayd cabdullaahi bni cabdilmualib wa kaanat min alxabashati xabashadana adigu dadkaa xabashidana ka mid bay ahayd falamaa waladat markay dhashay aaminatu aamina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ay dhashay bacdamaa tuwafiya abuu intii aabihii dhintay dabadeed ayaa fa kaanad waxayd ummu aymana ummu ayman taxadunhu rasuulka ilaahay mid rabayso dee iyadaabaa markii dambe in waaba taa xataa markii hooyadii ku dhimatay abwaa iyadaa soo celisay oo maka ku soo celisay iyadaan ahayn jirto xaadimadiisii iyo dee murabiyadiisii bay ahayd gacantaba ku haysay rabaynaysay rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh hooye ahaanbaabuu ula mucaamaloon jira oo kutubtaas yarta ama culamadaas yarta barhkood baa soo naqliya inna waa dee cibaare ay soo naqliyaan oo ay dee xadiisaan usoo naqliyaan umu ayman waa hooyeed ummi bacda ummi bal waa cibaaro culimadaas siirada barhkood ay soo naqliyaan fakaanat umu aymana taxdunu xataa kabiira ilaa uu weynaaday rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam faactaqaha wuu xoreeyey rasuulkii ilaahay oo wuxuu isagaa umu ayman xoreeyey uma ankaxa wuxuu u guuriyey zayd bna xaarisata zayd ibnu xaarisata ayuu u guuriyey uma twafide waxaanay u dhashay usaamay u dhashay uma twafiyat way dhimatay bacda maa twufiya rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam intii rasuulkii ilaahay wafaaday dabadeed bikhamsati ashhurin shan bilood dabadee aduu shan bilood kadib ayaa dhimashadooda ahayd bal waxa weeye intan yaree kooban umu ayman kagaba hadlayo horta dee umu ayman waa xaadinadii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waana taas aan aragno rasuulka ilaahay baa xoreeyey aabihiina markii hore uu kaba dhaxlay magaceeda baraka la odhanayay dee kollayna sad ibnu shaab halkan uu sheegay oo uu caddeeyey xabashiyad bay ahaydba walow barhkood umu aymantaa xabashiyad barakada alxabashiya iyo umu ayman ay kala farqiyaan laakiin waa kan ibnu shahaab oo imaamka dee macruufka ah ayaa wuxuu caddaynayaa inay xabashiyadba ahayd bal markaa in haweeneydan kolley horta kutubtan lixda ah in dikri ama riwaayo mala waxay ibnu maaja habay ku leedahayeen laakiin kuwa kale dikri un weeye maka saxiixayn riwaayo kuma laha waa dikri un waana saxaabiyadda rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xaadinadiisii ahayd zayd ibnu xaarista horteedna nin cubayd la odhanayay oo xabashi ahaa ayaa guursaday waxay u dhashay ninkan loogu kunyoodee ayman la yidhaaho oo aymankani waa inan ay dhashay oo ka weynaa usaama ninkaa cubayd la odhanayana ay u dhashay waxaana halkan sharaxa igu sugan in kunyat bibniha ayman ibni cubayd ilxabashiya saxaabiyun ustushida yowma khaybara marka aymanku waa saxaabi maalintii khaybar baana la dilay kolley waa siday ii dhacday marka anigu aan hayno waa laga yaabaa tiinana waxaan filaya inaan halkan farqi inoo dhexayn ahayn oo ay taas tahay ee laakiin dee sanad macruufka ahayd ee la yaqaanay ee kutubta kalena inoogu sugan khaybar laguma dilin oo may ahayn khaybar dadkii lagu dilay ee xunayn bay ahayd oo dagaalkii xunayn waa khaybar wax kaba dambeysay oo halkan aniga saasaa ii dhacday laakiin dee sida macruufka la yaqaano kutubtana kuma sugan annahu istushida bixunayn wey inuu xunayn uu ku shahiiday ama dagaalkii xunayn uu kuba dhintay oo lagu dilay laakiin khaybar inaanay ahayn bal martana taas bay adigu kolley waa welina waxbay inoo dambeeyaane bal waa taasoo taas inankeeda aymanna waa kaaska loogu kunyooday oo markaa isaga de xayaatadii rasuulka ilaahayba salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa dhintay isagaana usaamo kaba weynaa usaama waaba tan oo kolley horena dee dikrigooda malaa way inoo horreysay halkii qaafada markii ninkii lahaa hadihi alaqdaamu bacduha min bacdi waatayn hore usoo marayn bal xadiidku isagoo duruqdu inoo socon doonto waxaa xadiidka horta inooguma sugan un ansaar ee ilaah baaba ku ammaano o yihi wayu'tiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa wاladiina tabawa-u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim bal fadiilo aada u daahira oo aada iyo aada u weyn oo xagga ansaari ay leedahay xagga muwaasaadkoodii iyo iisaarkoodii iyo say ehelkii dee islaamka iyo muslimiintii muhaajiriintay u karaameynayeen u jeclaayeen uba soo dhoweeyeen waana taa ilaahayba qur-aanka inooguma sheegay taasi xadiidka way inooguma sugan tahay dee arrintanna ruux xaggii minxada iyo maniixada waataan marka hore soo sheegnay may ahayn siintan axaadiista laftigeeda kusoo aroortay siin ay geedkiiba wada siiyeen hadday taasi jirto kumay noqon kareen oo dii wax ruux la siiyo uu gacanta ku dhigo macnaha uu qabdiyo isaga gacantiisa wuxuu uu soo galo ruuxii bixiye kuma laabmi karo oo iyada hibadaas kuma laabmi karo horena waa tii ruuxa waxaa uu bixiye kuma noqonaya rasuulka ilaahay inuu ayma tagiisii ku laabmaya uu kaba dhigay bayn hore usoo marnay arrintu waxay ahayd un ismaalsiin waa midhaha sida neefkaa la ismaalsiinayo ee waxa weeya bal taas bay ahayd ee markii iyagu ay kaba maarmeen ee xaaladooda ay waasac noqotayna khaybar dabadiiye inahaas dadki way kaba maarmeeno way celiyeen welina alfaada qaar baa inoo socda xadaثna abubakr بn abi shaybata وxamad بn cmar الbakrawiy ومحamed بn cabdالlah cl الqaysiy kulhm can الmctamiri wlafd لbn abi shaybata macnaha dhammaantood muctamir ibn sulayman bay ka wariyeen laakiin lafdiga inoo soo socda ibnu abi shayba leh wuxuu yihi markaas ay yidhaaheen markaa ama ibnu abi shayba yihi xadahanaa muctamir bnu sulaymaan ataymiyo can abihi abihi sulaymaan ataymi reerkana uu la degeye meesha uu la degay reerka kama dhalan sulaymaan ibnu darkhan reer taymkan can anasin ana rajula nin waqaala xaamidu wabnu cabdilaclaa ana rajula anaa ujeedadu riwaayada ibnu abi shayba ana rajulan bay ahayd qolooyinka kale ana rajula ashuna waa jinsiya weeyaan oo maaha ruux machuuda waa shaksiga ama ninkaa dee muslimiinta kamida ansaar kaba mida ayaa muxuu ahaa kaana wuxuu ahaa yajcalu mid yeelo linabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ana khalaati waa dhir timiroo min ardihi dhulkiisa kaba mid ah oo dee rasuulka ilaahay wixii ka soo baxa ee isagu ama masaalixdaa guud ha ku bixiyo dadkaa duyuuftee islaamka iyo markaa hasi iyo ehelkiisa kuma intifaaceyne bal adigu dhirtaas buu siinaya xataa fatixat calayhi ilaa rasuulka ilaahay loo furay quraydatu wanadiir oo macnaa uu quraydo iyo reer nadiir bilaadoodii dee ay noqotay diyaarta fay-a rasuulkii dee ahayd ee uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ay noqotay inuu kaba helo wuxuu ehelkiisa xataa sanad u dhigo oo ay ugaba soo go-i jireen fajacala bacda dalika intaa dabadeed baa wuxuu rasuulka ilaahay noqdou ahaaday yaruddu inuu celinayo calayhi cala arajuli ninkii imaka nin gaarana loogama jeedo dee nin keliyana ma ahayn arrintu waa jinsi uun waa ciddii dee iyagu tallaba iman jirtee waxyaalo sidaase rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh siiyey ayaa wuxuu bilaabay inuu u celiyo ma kaana acdahu wixii uu siiyey oo wixii uu siiyey saa dee muhaajiriintuba bacda khaybar ay u celiyeen wixii la siiyey qaala anasun anas baa wuxuu yihi waina ahli ehelkay waa hooyadii iyo amaruunii waxay amreen an aatiya nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay inaan u imaado oo fa as'alahu aan weydiiyo ma kii kaana ay ahaayeen ahluhu acdahu waa iltifaatan damiirka daahirku wuxuu ahaa in laba yidhaah ine isagaa isagiibaa hadalkii wata waina ahlii amaruunii an aatiya nabiya sala allahu calay wasalam faas'aluh ma kana ahlii acdahu saasaa muqtada daahir ama daahirka uu keenayay ehelkaygu waxay rasuulkii ilaahay siiyeen dhammaantii ama bacdigii ee imaka markaa isagii baa qayb ahaan kaba cabiray oo maa kaana ahluhu wa ahlu anasin waxay ahaayeen anas ehelkiisu waa hooyadii baana siisay si aynu soo maray waa taa cidaaqii uu rasuulka ilaahay sii siiyey weeye umu ayman acdahu ay siiyeen aw bacdahu ama barhkii kol haddii dee rasuulka ilaahay ba celinayo waa kan wixii celinaya kaba maarmay wakana nabiy llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahayna wuxuu ahaa qad acdaahu waxaa ehelkii amase ay bixiyeen ama hooyadii ay bixisay mid siiyey ee maaha inuu geedkii siiye waa si ay ugu intifaacday midhahan waxa ka soo baxaya uma aymana umu ayman buu siiyey faataytu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaan u imi faacdaaniihi oo rasuulka ilaahay baan u imi waa dee ehelkiina waa lasoo diray waa inanka yare khaadimkiisii ah waa lasoo diray faacdaaniihina uu isiiyo macnaa wuxuu amray u yihi qaata wixiinii faja-ad umu aymana umu ayman baa timi fajacalat ee waana taasoo iyadoo xataa tacaamulkeedii dee inay waa taa gacanta ku haysay isagoo yar xaadinadiisii ahaydoo arrintaa waalidnimo kolley iyo la dhaqankeedna waa ku jiray rasuulka ilaahina la dhaqankii waa ku jiray fajacalat waxay yeeshay athawba maradii ayaa calaa cunuqii luquntay fii cunuqii oo ujeedadu maradii yaraa huwanaayo tiibay ku ururisay oo cunihiisa ku qabatayba wa qaalat waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartee laa nucdiikaahuna idima siinayno walxaal qad acdaanihi isagoo isiiye acdaanihina isagoo dhirta aniga isiiyey idinma soo celinayo idinma siinayo uu isiiye malaa waxay u qaatayba wixii inay milkiday oo iyada uu saa u siiyey rasuulkii ilaahayna eg laa nucdika laa nucdikaahuna kollay nusqooyinka muslim intooda badan san baa dhacday barhkood iyada laa nucdiikahuna ayaa dhacday waana dee cibaaradii caddayd weeyaan oo imaka wax kale maaha ee suu sheekuba ku tawjiihinayo aliftan dee imaka kaafta markaa ka dambaysee damiirkii iyo kaafta udhaxaysa waa aliftee marka hore asal ficliya arrintii aan jirinbe waa kordhowgii kaafku lahaayoo la jiiday un weeye taas bay ka dhalatay aliftu ee asalku waxa weeye laa nucdiikahuna weeye oo dhirtaas dee markaa uu isiiyey idma siinayno waqla walxalqad acdaanina isagoo isiiyey anigu waxay arrintii ma jirto kuma siinayo faqaala nabiy llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi yaa uma aymana ume aymanay uturkihi iska dah fara uga qaad walaki kada wa kada waxaana kuu sugnaaday adiga intaa iyo intaa waa in kaloo bedelkeeda waati aynu riwaayadii hore kusoo aragnay in wacda rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm uma aymana makaanahuna min xaaidih wa bedelahuna min xaaidih ee imika waa taas inay way duuduub bay ahayd ee imika siday arrinta u dhacday inay markii hore iyadi dee ay ka joogsatay rasuulka ilaahay u korkordhiyey ugu dambayna ay raalli noqotay ayaa riwaayadan oo tii hore ka basisan inoogu sugan markaasuu yihi utrukihi macnaa utruki ina sii dah faraha ka qaad weeyaan cunihii waa tad oo maradii ku ururisay halkan cunihiise ku haysaba walakin waxaana kuu sugnaaday kada wa kada dhir buu magacay intaasoo geed baabad leedahaye iska daa wataqul waxaa markaasay odhanaysa kala wاladi laa ilaha illaa huwa may ma yeelaya weeya taas ilaah baan ku dhaartay isaga un mooyo cid kale ilaah kaleo dee xaq lagu caabudo aanu jirin fajacala yaqulu kada rasuulka ilaahayna muxuu odhanaya kada utrukiyi walaki kada wa kada xataa acdaaha ilaa uu siiyey casharata amsaali intii iyadu markii hore ay haysatay toban laabkeed uu siiyey oo macnaha waa u kordhiyey kumay qancin uu u kordhiyey u kordhiyey ilaa iyo toban laabkeed gaadhay kale bukhaari riwaayadiisoo kale shakiaan bay u timi aw qariiba min casharati amhaali tanba amase wax ku dhow intii ay markii hore haysatee qoyskan anasta ay lahaayeen tobankeed wax ku dhow ilaa uu siiyey bal kolley arrinkan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alay de iyado waxaan ay u yeeshayna waxay u malaysay in hibe mu-abada ama laba siiyo asalkaba dee waxay iyadu leedahay bay u haysatay rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee waa ay karaameyntii uu iyada karaameynaya maamuuskii deeta ah uu kuma karaameynaya jaanibkaa horeynu soo marnay ayaa keentay inuu kolba u kordhiyo isagoo xaggiisa ugaba tabaruco ilaa iyadina ay raalli noqotay baabu jawaazi lakli min dacaami alghaniimati fi daari lxarbi adakani baabu jawaazi lakli cunida banaanideeda baabkii weeye min dacaami alghaniimati haniimada cuntadeeda in lagaba cuno fi daari lxarbi dhulkaa gaalada marka iyo daartii dagaalka marka laguba sugan yahay oo kolley waxaad moodaa yar iyadoo kitaabku aad tartiibtiisa u fiican tahay uba sugantao kolkol markay bukhaari iyo muslim la isbaaldhigayo in qolooyinka muslim fadilay waxay yidhaahaanba de waa xagga marka la eego tartiibtiisa iyo habka uu dejiye si axaadiistiisa u tartiibsan tahay oo bukhaari aan u tartiibtaas oo kale lahayn oo kolkol xadiis kii dee kuba sugnaa aanay dee dhib yarayn inaad hore u hesho bukhaari kolkol haddaa dee aada u garanahaydba ay taas oo kale waman yufadil muslima fainama tartiibahu wa suncahu qad axkama si sudaalfiyadiisa lahaayo cidda muslim fadishay tartiibtiisa iyo suncigiisu aada u sameeyay lakiin waxaad moodaa kitaab uljihaad iyo maqaazi inaanu tartiibtii kitaabka lahayn oo kale dee waa kuwana way isku soo noqnoqonayaan oo jihaad baan markii hore kuba soo jirnay axkaamihii qaarkood jihaad waan soo maray imika halkani wuxuu ku tacalluqsan yahay jihaad oo kale markaa waayo jihaad boodaas maqaazi marka ay noqoto qisadii abuj abujahl iyo dilkiisii waynu soo maray waxaana inoo dambaysta qisada nafteedii waxaad moodaa marka la eego sanawaadkii beder iyo daa'if iyo markaa xunayn iyo khaybar iyo qurayda iyo si uu sheekh usoo naqliyena dee way kala horhoreeyaan oo si magaranaysa ay u dhaceen iyo tartiibtii ay u kala horreeyeen uma kala horeeyaan tii horreysaa dambaysa oo kolkoltaas bal arrintan imika aynu kaba soo baxnay madaaixdan iyo tan iyo waa khaybar dabadiidiyo taasoo dee tartiibta waxay keenaysayna in bal sidii ay u kala horreeyeen beder iyo uxud iyo si oo kale bal xunayn iyo khandaq iyo quraydo iyo si la israaciyo lakiin waxaad aragtaa ay way kala horhoreeyaan oo tii horreysay baa xagga waqti ahaan horreysaa dambaynaysa tii waqti ahaan dambaysan oo waxaad moodaa tartiibtii kitaabku kale lahaa jihaad iyo maqaazi in anisa uba lahayn baabkana imika wuxuu ku dhex jiraa waabatana umuurahan dee jihaadkiina umuurihii la raacay in kaloo jihaadna way noo dambaysaa maqaazi dhexdeeda kuba dhex jirtaay wuxuu baabaysay markaa markaa dhulkii gaalada la joogee la dagaalamayo waxaynu soo maray haddii xoolo la helo dagaalkan lagu helo ee ilaah baa subxaanahu watacaala qaybiyey arbacatu akhmaas waxa yeelanaya dadkii markaa dagaalamayay khumus lasii qayb qaybiyeyna waa laga saarayaa ruuxuna intaanay qeybta kuba dhicin wax hadduu ka qaato khanaa'imtaas waa guluul dembigiisu aada iyo aada u weyn yahay oo bal dee rasuulka ilaahay baa waxa kaba sugan waxaan filayaa haddaynan iimaan kuba soo marray taas iyadoo ruux laba yidhi waa dagaal baa lagu jiray waa khaybar waktiyadeedii baa markii lasoo laamayba khaybar waxaa fahmi baa kuba dhacay rasuulka ilaahay khaadimkiisii buu ahaa markaasaa la yidhi hebel ba adigu sheegida adigu balla xadiidkaas markaasuu yihi may ha odhanina waa saas waxaan ku arkay naarta maro yar waa caba ah qallaha u khiyaansaday bal adigu xadiidkaas in markaa haniimada oo wax laga qaatay intaa la qaybinay dembi aada iyo aada weyn bay leedahay taasi waa mid waa intaa qaybtu ka kuba dhicin ruuxu dee markuu qaybtu ku dhacdo wixii uu isagu nasiib u helay ayuunbuu yeelanayaa inta hore waa wax dadkao dhan ka wada dhaxaysa guluubkuna waa dembi aada iyo aad u weyn oo dee adagoo ruuxuna uu la iman doono isagoo sida maalinta qiyaamaha si ilaahayba qur-aanka uu kuba yidhi haddaba laakiin maxaa jirta intaa dagaalka lagu jiro intaa daartii xarbiga la joogo wixii cunto ah wax dee inay kayd gelayana maaha wax la haynayo hadhow qeyb lala sugaya maaha wixii cunto ee la helo ruuxu kol haddii daartii aan laga bixine daartii xarbada la joogo ruuxu waa cuni karaa wixii cuntadii wuxuu hadda iibiye maaha iibkii uma banaanaanayo inuu ka bacmushtareeyo wixii qaatuu iibiyo waayo taas maaha inuu dee bal dib ula noqdo uu sahaydo kol haddii intaasna laakiin wixii uu afkiisa u cunayey ama maradii uu xidhanayo intaas oo kale ama hub iyagu ay leeyihiin oo uu qaato ku dagaal gelayo ama wax la fuulayo iyagu lahaayeen oo dee intaas isagii uu fuulayo intaa daartii xarbada la joogo xukun kale ay leedahay oo iyadoon la qaybin baa ruuxu xataa cidi aanay wedminba wixii kuba intifaaci karaa waa intifaaca lagu intifaacayo tibuu baabkuu baabaysan yahay oo uu yahay banaanida ay banaan tahay in la cuno dacaam اhaniima waa wixii cuntada ahaa ee haniimada ahaa iyadoon la qaybin hadda weeye fi daari xarbi wuxuu saaraya haddii cuntadii lasoo qaado daartii islaamka la yimaado daartii laga soo baxo taasi waa haniima weeye isagu taa xaq uma yeelanayo ruuxa xadaثna shayban ibn faruqa qala xadaثna sulayman yani min اlmgiirati qala xadaثna xumayd bnu hilaali can cabdالlahi bni mugafali qala anahu qaal raggan sanadka horeyn usoo wada aragnay qaala wuxuu ihi saxaabigaasi asabtu waxaan asiibay jiraaban jiraab min shaxmin baruur ah waa dee hilib weliba baruur lahaa ama baruur yowma khaybara maalintii khaybar baan helay xisli baa laga soo tuuray kiibuu helay qaala wuxu uhi faltazamtu dee waana laftibaaba inoo dambeeya fawasabtu liaakudahu iltizaamkooga waan ku dhago waan qaatay buu leeyaho markii lasoo tuuray ayuu intuu xaggiisii u booday ayuu gacanta ku dhigay uu qaato isaga xaggiisii usoo dumay faqultu waxaan idhi weliba laa ucdi ma siinayo alyowma maanta axadan ruuxna min haadakan shayan waxba kama siinayo ruuxna waxba kama siinayo taas baan idhi rasuulka ilaahina kama dheero salawaat ullahi wasalaamu calayh qaala wuxuu yihi faltafatu waan dayey dhinacaydin baaba dayeyo faidaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam mustasian faidaa waaba wuxuu baaba igu soo kadiyey rasuulu llahi rasuulki ilaahi sala allahu calayhi wasalam mubtasiman xaali yahay ama mutabasiman xaali yahay isagoo qoslaya muusoonayo dee waa hadalkiisii ama sen uuguba booday haddii uu hadalka aanu maqlahayn buu hadalka hoos uba yidhi boodintan uu ku booday oo taasi ay tilmaamayso xirsigii iyo dee dadaalkii uu waxaa ku dadaalayay inuu helo ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh oo dadka caddaynaya ama muusoonaya ayuu baaban arkay xdثna محamed بن بشhاr الcabdiy qal xadثna بhت بن أسd qal xadثna شhuعbة qal xadثnii xumayd بن hilaal qal samictu cabdاللahi بn مغfl yqul rumiya ilayna waxaana loo soo tuuray jiraab jiraabna waa wicaa dee imka jiraab waxaan filaya madiqadeena iyoota jiraab la idhaaho waa dee weelka haraga ka samaysan weeye raashinkiiyo wixii laguma gurto kollay dee siqaagii aynu soo marniyo alqirba iyo wixii waa iskuba dhowyiin kan waa kii raashinka laguma guranayo waa weelkaa dee haraga ah lagaba samaystay ee dee lagu guranayo jiraab inaguba jibtuna way fadxisan tahay bay way kasirsan tahay laakiin sheekhu sharaxa wuxuu soo naqlinayaa jibtoo la kasriyay iyadoo la fadxiyaa inay laba luqa tahay ee laakiin kasrada macnaa jaraab iyo jiraabba kasrada ayuunbaa laakiin sii fasaaxo badan culimada luqada barhkood baa diida inay fadxada jirto culimada luqada barhkood fadxadaba way diidayiin oo jaraab in lama yidhaaho ee laakiin waa dee kolley qaadiciyaadnaba wuxuu soo naqliye hadday jirtona waa luqa aada u yar jaraab in la yidhaahee laakiin luqadu waa jiraabun waa wicaun min jildin buu sheekhu kaba cabireen waana taan sheegnay ooga jiraab waa magac siisibaaba loo isticmaalaa dee waa bacd almanaadiqa faida markaa wuxuu yidhi fiihi acaamu wa shaxmu waxaa ku sugnaa dacaam iyo shaxmi de waa taasoo waa hilibka ama baruurtiiba kasoo qaad yowma khaybara maalintii khaybar fawasabtu waan booday liaakudahu inaan qaato oon anugu dadkii kale uga dheereeyo qaala wuxu uhi faltafattu waan deeyey faidaa rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam baabaan arkay rasuulkii ilaahay fastaxyitu minhu aan kaba xishoodo dee hadalkaasna waa kaa yidhi waana dee ku boodayba tiiba dee xirsigiisan iyo jaalibkan iyo rasuulka ilaahay o arkay tii waan kaba xishooday buri waan xisho xadثna محamed بن المصن qال xadثna abu daud qال xadثna شhucbaة بhada الاسناad غayr anahu qaala wuxu uhi jiraab min شaxmi walam ydkir طcaama cunto kale inay ku jirtay muu sheegine jiraab شhaxmiya bal baabku intan u inooguma dheeyahay xadiidka maxaa inooguma sugan horta intaa tarjamadu ay ahayd oo aan afkana kaba soo sheegno soo yar sharaxday oo haniimo cuntada dacaamka ama wixii cunto ee haniimi ah intaa daarulxarbi lagu jiro ruuxu waa cuni karaa waanu leeyahay waayo rasuulka ilaahay imika uu qoslay un ama uu irticadeeyo uu muusooday kumuu inkirin waa iqraarkiisii hadalkanna waa ka yidhi waa kan qaadanayay bal riwaayadka qaarkood baa kuma soo timi cid uguma tegaysa inuu yidhi isagaa leh taa inuu yidhi bal markaa waa jaanibkaa taqriirkao markaa culimaduna tan way ku ijmactay intaa daaralxarbi la joogo in dadkaa xarbiyiinta cuntadoodii la cunayo taas waa intay ugama baahnaayeen ama imaamka hoo fasaxa mayaanu uma fasixinba waxaa kaloo laakiin ay jumhuurtooda ku tagaan daartii xarbada inaan lagalaba baxayn oo wixii dee iyada taas ee cimaar daarulislaam haddii lasoo gaadho ama cimaarada islaamka haniimadaa laguma daraya oo in loo celiyo maqnamkiiyo haniimadii weeye waxaa kaloo ku ijmaacsanyihin ruuxu waa waxa uu cunayo uune inuu iibiyo wax kaba mida isagoo daartii xarbada la joogo ama meeshaa la jooga ay u banaan tahay inuu cuno iibkeeda ma laha taasba wey wax kale ma laha waxa weeye isagu waa waxa uu cunayo wixii siaan soo sheegnay daabadoodna uu fuulayo silaaxoodna waa la isticmaalaya bal taasba weeye arrin kale xadiidka inooguma sugan oo baabka kaba dee baabkan kaba baxsan waxaa qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala inoogu sheegay nimankan yahuudeed in dee waxa weeyaan dulmi iyaga xaggooda iyo xumaan kaba timi daraaddeed waxyaalo fiicfiicna markii hore xalaal u ahaa in lagaba xarimay wixii laga xarimay waxaa kaba mid ahaa xayawaankan laba dhaqanayo shuxuumtooda oo shaxmigooda hilibkoodii caadiga ahaa jirhkoodii way cubanayeen mela qaarkood shaxmiga dee waaba tan oo suurat ancaam iyo waxyaala waa looga soo yar reebay laakiin shaxmigii san dee baridii iyo baruurtii kale iyo waxyaalaha caynkaasi wax iyaga u banaan may ahayn oo fabidulmi min aladiina haaduu xaramna calayhim dayibaati uxilat lahum dayibaadkiina dee waxaa kaba mid ahaa in in dee waxa weeya kuladii dufuroorta lagaba xarimay geeri iyo waxyaalahaasi xaaraan bay kaba ahaayeen waxyaalihii kalena dee shuxumtoodii bal markaa iyadoo in yaru lagaba soo reebay sida suurat ancaam iyo kuba sugan ayaa lagaba xarimay marka agneefkii waxani xalaal umay ahayn iyaga xalaal umay ahayn saxaabiganna waa kan qaatay rasuulka ilaahay kumuu inkirin bal matalan markaa taas waxa weeya wixii iyagu ay gooracaan horta dee ilahay baa yihi wadacaamu ladiina uutul kitaaba xilun lakum oo dacaamka la sheegayaana waa dabaaixdoodii wixii ay gowraceen xalaal bay inoo yihiin marka wax iyaga waxa ay gowraceen ugaba banaanayn baktigoodii maahe waxaan uba banaanayn oo shaxmigii ahaa inaga xaaraam inagama aha xalaal buu inoo yahayoo bal markaa wixii iyagu ay gowraceen shaxmigoodii aan uma banaanayn ruuxii muslimkaa waa cuni karaa xadiidkooda taas way nooguma sugantay iyaga xaaraama kaba ahaato waana jamaahiir aculamaa qowlkoodii taasba weeye bal maala xagga dee dabxiga dabaaxdoodiinayna waxaan iyaga gowracay haddii gawracoodu awsta majuusi oon u banaanayn iyadana inaymay banaanaateen oo waxaana baktibu ahaa bal dabaaixdooda banaanidayna xadiidka way nooguma sugantay waana wax lagu ijmaacsan yahay bal taas laakiin wuxuu leeyahay halkan oo madhabljumhuur kaba soo naqlinaya hadday magacay ilaahay magacaabaan iyo haddii wax magacoy ku magacaabeen aanu jirin oo bisid aanay u qaban labadiiba xalaal bay noo yihiine laakiin hadday dhacdo inay ismaalmasiix ku gowracaan ama ismi kaniise ku gowracaan ama waxyaalaha caynkaasa in walow ahlu kitaab ay yihiin dabiixadoodaasi inooma banaanaanayso waana jamaahiir culama qowlka ay qabaan manaa ujeedadu may shardiyin tasmiyadii haddii xataa iyada aanay laakiin magaca masiix soo qaadin ama magaca wax kale soo qaadin ama kaniisaday gowracaanun way banaantahay hadday bismi illaahi yidhaahaanna way banaantahay laakiin hadday bismi lmasiix ama kaniisadii waxaa soo qaadaan jamaahiir culamaa waxay leyn ma banaanta waa laga yaaba daahiriyada qowlkood in iyagoo idlaaqa lafdigan eegaya وطعام الذينa اوtو kتاaبa حل لكم inay dhahaa xلaaل bay wadayen حataa hadday بsم المaسيح de waana qolooyin kaley macruufa qolooyin aan ظاahiriye ahayn oo qowlkooda iyagu tacmiimkaa kuma tagaana way jiraan lakiin jamaaهير الcلaماء qowlkoodu bal taasba weeye oo ah wixii ay magac masiixiya ama magac kale iyo waxaa kuma xusaan wamaa uhila ligayr illahi dib ay soo gelaysaa ma banaano laakiin wixii aan tahay on imaka sede maxaan kaba garanaynaa waxyaalaha inooba imanaya iyadoo inta badan maanta wax dee magac mooyaane ay isaga bateen ma ilxaadiyiin iyo dad aan waxba rumaysayn badankooda ay yihiin iyadoo ay ka tegeen habkay waxu gowracayeen oo neefkii ama la sirirayo mudkhaniqo noqonayo ama wax madaxa lagagaba jiidayo isagoo gagabsano haragii mashiinkii la marinayo iyadoo waxyaalo saas iyo ilaahay kolley ishkaalku waa badan yahay oo dee habkoodii horena way kaba tegeen waa kuwan xataa dadkii muslimiinta ee laba deganaa leh xoliha gowracin oo seeni ha u gowracina ujeedadu hala sooxiyo tad hala siiye iyagii taa laguma qasbayo taas oo kale oo dee markaa wax had iyo goor yimaada oo iyagii ama suuxintaas ama wax dee inta la sirriya ama wax madaxa inta laga dhito si rasaas oo kalea dee mashinku gawracayo dee aan laguma tirin karahayn dacaamkii ahl maaha dacaamkii layna yidhi ahlulkitaab dacaamkoodii kani waa wax intoodii badnayna ay dee iskaba noqdeen magacan nasiixnimay iyo magacaa taas mooyaane waxaan dee rumaysteyn ma waxbaba aan rumaysteyn ma jaamilkaa isagaba badanya kolley ishkaal badan baa jira oo dee weliba dadkaa muslimiinta ee dhulkaa degana haysta walow dee kolley iyaguna ay dadaalaan oo waa tad meelaha dee waxyaalahaas iyagu ay dabeexadoodii ukhaaskayd amantay ogaayeen un baabay isticmaalaan oo in badan baana kaba tegin oo kolley iyaguba dee dadaal bay leeyihiin laakiin dee ishkaalku idlaaqaas iyo barhkood kutubta horena kuma sugnayda ama kuwa dambaba ama qowl daahirihanta ama kayre wixii xaggooda ka yimaadaaba waa xalaal kolley way adagtahay in la wada yidhaaho khaasatan habka yiid ama iyaga ha noqoto kuwan ama ha noqoto habkay isticmaalayaan oo kale iyo waxyaala haba noqotee laakiin bal qowlkii waa taas oo dee waa wax ilaahay noo baneeyey haddii xataa aanay magac ilaahay kuma xusina kol haddii la ogyahay inaanay magac sanam iyo magac masiix iyo magaca kala soo qaadayn oonay noqonayn wamaa uhila ligayr ilah bi cinda aljamaahiir ee shay banaan weeye babu kitaabinimi kadhe xadiid dheer baa inoo soo socda xadiidkana was yar wadi kar